kulan wacan dhegaystayaal waa ismaaciil maxamed samatar ku soo dhowaada barnaamijka raadreeb oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad ka maqashaan himida f m barnaamijka raadreeb oo toddobaadle aan dhaxal kaga rabno waa joog rugcaddaa aqoon-yahan iyo haldoorka bulshada si timaankii siddeedaad waxaa inoo maraya sooyaalka sacaadatu tigtor brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid a udubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka kii ayuu ku dhashay magaalada dhagax buur malcamadii qur-aanka iyo dugsiga hoose waxa uu ku soo qaatay magaalada beled xaawo dugsiga dhexe iyo sarena waxa uu ku idlaystay muqdisho halka tacliinta sare uu eebbo u suuro geliyey inuu ku qaato magaalada madiina almunawara ee dalka sacuudiga waa mid ka mid a tiirarka asaasiga ah ee baraaruga islaamka dalka waa buddigaha jaamacadda faca weyn ee muqdisho waa shakhsiyad ku sifoobay keliyadeeg marka uu kaaga sheekeeyo go'aannada guulaystay ee kolkii hore looga hor yimid maantana iska baddaa noloshiisa saameeyey bulshada gebigeed toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegaynaa faraqa u dhexeeya tegitaankiisii koowaad ee london iyo berigii dambe ee uu shirar iyo siyaalo kala duwan halkaa u booqday sidoo kale waxa aan iyana ka marnayn ku soo laabashadiisii sacuudiga iyo safarkiisii barannimo ee jaamacadda sida uu ku bilowday maadaama uu muxaadar rasmiga ka noqday fardooshe sheekh cabdiraxmaan oo ugula jirta waraysiga ayaa markan hor dhegaysa weydiintan su-aashan xigta waxay noqon doontaa kadib waagaas dhowr mar oo aad london tagtay iyo tii koowaad farqiga aad dareentay waay jazaakumulla khayr aad baad mahadsantahay waa fursa fiican wey afar iyo sideetankii iyo maanta waad dareemi kartaa muddadu intay leeg tahay hadda markii ingiriiska ugu dambeysay julaay bay ahayd ma tira kooban intaan tagay laakiin waxaanubaa ugu yaraan haddii la isku dardaray yani sanooyinkaas markay ugu yar tahay sano walba hal mar markay ugu yar tahay waay waan tegay taban farqi udhexey taban da-dayda oo taban maalin walba weynaanaysay macalin baa noqday hadda dhulkii baan imid saasoo kale civil warkii baa dhacay waxaasoo dhan laakiin aniga nafsadayda duruusi dabcan aan kasoo bartay bilowgii iyo go-aankan qaatay waan kaga dhabeeyey kaas oo marna iguma soo dhicin dib u tag oo adiga maaragtay jawgaas bedel oo intaa isdhiibto baasaboor raadso marna iguma soo dhicin waa qodob koobaad qodobka labaad jidad awal hore aan ii furayn oo badanna dabcan waa ii furmeen markii dambe oo waxaan qeyb ka ahaa shirar fara badan ayaan qeyb ka ahaa jaamacad badan oo reer yuruba ayaan hawl wada qabanay wasaaradahooda iyo howlo fara badan oo markii dambe een gaar ahaan aan dalka imid iyo markii aan xagga jooga laakiin waxay u badan tahay soddonkii sano ee dambe n siddeed iyo labaatan sano ugu yaraan dalkan hadda waan joogay ta ugu xoog badan run ahaan intaan dalka joogay bay ahayd run ahaan taa marka shaqooyin fara badan oo dabaan maalinta aanu ku fikiraynin yaa qabsoomay yani maalan hay-aadkan u n-k reer yurub saldhigoo dabcan u waaweyn iyo dabcan waa uun waa america iyo yurub iyo inta kale waa way yimaadeen laakiin meesha saldhigood yahay waa dhulkaas dhammaan marka jidadkaas oon awal hore ii furayn oo markii daba aan qaaday oo ama dalka soomaaliya wax ku saabsan oo guud aan ka shaqeeyo ama muqdisho university oo markii dambe shaqooyinkayga culculus ka mid ahayd aan ka shaqeeyo ama shirar caalamka uu leeyahayba aanu tagaba yani intaba daba markii dambe dalal aan aqaano oon ka shaqeeyo ayay noqotay taban waxa ugu weyn ee dareemaysa markaas waxaa waye soomaalida say ahaadeen iyo markii dambe say noqdeen taas ayaa run ahaan waxa ugu weyn ay tahay maalinta aan ka hadlaynay dhowr boqol oo siimaano aan ka hadlaynay ama saas oo kale iyo arday waxaan ka hadlaynay waa dad yar baan ka hadlaynay maantana waxaa laga hadlayaa boqolaal kun ayaa ingiriiska oo kale hadda laga hadlayaa waxaa dhici kartaa inay nis milyuun gaadhaan dadka qaarkiisay leeyihiin waxaan ka wadaa inay gaadhaan shan boqol oo kun inay gaadhaan ka badanaa joogta taqriiban si la isku raacsan yahay xaafadaha qaarkood oo magaalada london maanta boqolkii soddon ayaa ardada soomaalida ah dareemi kartaa marka xoogga aan hadda ku leenahay soomaalida sidii marka maalintaa loo arkeeyey iyo maanta soomaalida wax badan baa iska bedelay daban maalintaa dad yaroo waxaa loo arkeeyey uun dad yaroo iska masaakiin iska laakiin maanta waa dhowr milyuun oo soomaali ah meel kasta ha ka tageen yani meesha ka tagayaan way kala waa duwan tahay laakiin meel kasta ha ka tageen waxaa loo arkaa dad xoog leh oo maanta baarlamaanka soo galaya oo jaamacaadka qaarkood macalin ka ah oo biisanis leh oo hawshii oo bayloodya leh hawshii dalalkaas bay qeyb ka mid ah run ahaan noqdeen saddex ani markaan hadda tago reer yurub tegitaankayga in badan oo ka mid ah waxay ku salaysnaayeen muxaadaraad in loo sameeyo shirar in loo qabto in wax la baro in la waaniyo saasay ku saabsan tahay intaasoo santar oo dabcan iyagu sameeyeen ayaa aniga soo marti qaadi jira markii dambe marka aaday u kala duwan tahay marka markaasna ruux marti ku ayaan markaas ahaa yani london oo qariib ah oo haddaan dadka aqaanina dad yaroo hebel iyo hebel yani laba saddex ruux ah baynaa maanta waxaa weeye tobannaan goobood oo iyagu sameeyeen oo ama ku saabsan jamciyaad ah ama santaro islaamka laga fidiyo ama dhaqaalo ah ayay maanta leeyihiin saa daraaddeed farqi u dhexeeya run ahaan markaad fiiriso aada iyo aad ayuu u wenyahay daban aniga maalintaa marka sidaan ahaa marka loo fiiriyo maalintaa ardaynimo aan muddo dheer kusoo jiray iyo yurub oo markii iigu horreysay ay ahayd marka jug weyn aniga marka igu ahayd yani marka saas loo fiiriyo nafsadayda jug weyn bay ahayd anaa waxaaban ka baqayaba in la duufsadaba yani oo maaragtay daadku inuu daadku iqaado anaa ka baqaaya mogtahay laakiin hadda maanta intii ka dambeysay soddonkaas sana ee ka dambeysay cuqdadaas ma qaba hadda yani maxaa jira waa cuqdo aan ka koray waayo dhowr iyo soddonkaas sano ee hadda ka dambeysay markaan tegaya oo toban sano oo sacuudiga joogay iyo dhowr iyo labaatan sano hadda meesha joogay marka la isku daro yani waxaa laga hadlayaa waa un afartan wax yarla ayay ka mid tahay yani waa dhowr iyo soddon sano dhowr iyo soddonkaas sano anigana wax badan baa iska kay bedelo oo dabcan waxaan yeeshay tajribo khibir aan yeeshay dad baan ka bartay qoraallaan sameeyey cabsidii marka aan ka qabay reer yurub hadda hadda kama qabo waxaan isleeyahay wax badan oo la wada qaban karna way jirtaa qaybo ka mid a cabsidaasna waa qaybaha ku saabsan caruurta iyo taas wax iska kay bedela xaggaas ma jiro sababta waxaa weeye ilmaha meeshaa ku dhashay culturekaasuu la qabsanayaa aduu marka ma tarbiyan kartid waxba kama qaban kartid saa daraaddeed waalidka waxaan u sheegnaa markay meeshaas aan waxu sheegayno ilmaha iskala saaxiiba ilmaha idinkuma lihidin dowladdana iskale meeriyaha isku jiraa yani hadda nin aan istanbuul garoonkeeda isku aragnay sano ka hor daaradintii la sugaan iska sheekaysanay anigu wuxuu yidhi waxaan ahay reer sweden caruur baan dhalay gurigayga t v ma yaallo telefoonka uma ogoli waa caruurteeda wuxuu sifac maan u tarbaysay uri waxaan ku yidhi caruurtaada maan tarbaysanin waad dhumisay aniga waxaan ku yidhi telefoonaadna waan siiyey t v-na waan u dhigay aflaam xataa mararka qaarkood aan ficnayn baan la daawadaa markaasaan u sheegaa meesha xun meeshana xun taas ta waa fiican tahay aduu kama celin kartid maanta waxaan ku yidhi ma ka celin kartid inay daawadaan aflaam ma ka celin kartid saaxiibkood bay la daawanayaan guriga eedadoodii habaryartoodii awogood bay la daawanayaan adii ma celin karaa maka seed uga celinaysaa ma ka celin kartid saa daraaddeed caruurta iyo tarbiyada iyo environmentiga guujawga ku hareereysan iyo bay-ada ku hareereysan wax laga bedeli kara taa ma laha laakiin yani waxaa iska bedelay waa aniga da-deyda iyo khibradaan yeeshay iyo inaan ugu yaraan aan wax kusoo biirin kara meeshaan tago ama waxu sheegi karo ama dowladaha markaan tago meelaha qaarkood aan anugu kala hadli karo oon dhihi karaa caruurta af soomaaliga noo bara ugu yaraan oo doodo aan galay oo ku guulaysana way jiraan oo go-aamo lagu qaatay run ahaan oo dhallinyaro oo khayrlahaas iyo iga kaalmeeyeen reer jaamacadda muqdisho oo dhulkaa joogay sweden oo kale oo lagu guulaystay in dadka af soomaaliga la baro oo afka hooye la baro oon ka jirin gobolka aan maalintaa ka hadlaynay saa daraaddeed farqa noo dhexeeya marka waxaa weeye aniga nafsadeeda ay wax iska bedeleen laakiin bay-adii sidii aanu arkay maalintaas iyo say maanta tahay waa iyadii uun oo weliba ay dhihi karta hadda inay wax badan iska bedelaan oo dadka xag jirka ay dhahaan oo reer yurub way soo badanayaan hadda midabkaas diinta kugu dili midabkaas way soo badanayaan reer yurub madaxdeediina hadda aad bay u dareensan tahay soo laabashadaadii marka london goormo ayay ku beegneyd marka daban london waxay ku beegnayd waxaan dib uga soo laabtay aniga august ayaan ka soo laabtay waxaa jira marka jaamacadda waxay bilaabanaysay bil kadib markaas september bay bilaabanaysay waxaan marka aaday waxaan soo maray tikitkayga wuxuu ahaa london jidda ammaan riyaad saasuu ahaa daban tikitkayga qeybta koowaad urdun ay ku dhammaanaysay laakiin marka dambe jaamacadda iisoo dirtay from from ammaan to riyaad jaamacadda marka iisoo dirtay runaa waxaan sii maray jidda waa xustaa habeen baan yaan joogay marka waxyaalaan aada uga xusuusto meeshaas sirilanka badan oo shaqaaloo libiya u socda ayaa garoonka joogay markaasaa waa waanu af af carabi ma yaqaanaan nimankan sacuudiga joogana markaas wax af ingiriis yaqaanay ma ku jirin si xun bay marka ula dhaqmayeen marka yani akhlaaq xum oon macno lahayn xoolaha magacooda ugu yeerayaan lo iyo iyay dhahayaan lodiyeey iyay dhahayaan askariga marka waxaan ku yidhi adiga dadkan dad sharaf leh oo dalkaaga soo maray oo dal kale u socda oon adiga kuu baahnayn soo maaha maxaa u leedahay lodiyey dameerihi maxaa u leedahay way yihiin buuri war adiga niyahow dadkan xaawiya aada baa wada dhalay dadkan iska masaakiinta ah soo adiga niyahow diidan taban markaa muuna ii haysan inaan af carabi aqaano marka af carabi baan af carabi aan iskala soo baxa marka maogtahay ade af carabi ma taqaanaa ana af carabi waan aqaanaa waan ku yidhi taban ninaan dalka wax ku bartay waxaa ma oga ama mana sheegin marka markii dambe adigu baa niman akhyaar waaweyn baa yimid marka doodanadi isku dhegeysteen waxaan ku yidhi dadkaa sri lanka dad sharaf le wayaan ku yidhi waa asia dad muxtaramiina shaqay u socdaan idinka waxaa laidinka rabaa inaad dalkiina jeclaysiisaan laakiin dalkiina haddaad aad ku dirtaan beri sri lanka idila culoobaysaa yani waxay cabir fiiri yani dalkaaga ruuxii yimaada inaad si sax ula dhaqato akhlaaqda iyo dee islaamkeeniiba laa yaskar qowmu min qowmin casaa an yakunuu khayra minhu walaa nisaau min nisaain casaa an yakuna khayra minhun walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab yani wuxuu qur-aanku toos u diiday aad idinku amraysaan baan ku yidhi qalad waaye waxaan qisadaas jidda habeenkaan sii mariyay intaasaa iigu huunsanayd daban markii aan safaaradda tegay daban camaan baan tegay camaan daban markii iigu horeysay ma ahayn anoo ardayaan tegay camaan wanaag anoo ardayaan tegay oo maaragtay aan u tegay hawl oo soo joogay wax ku dhow laba wiig oo kale soo joogay marka markaa mayna iigu horeynin fiisadii dabcan sidaas ayaan kusoo qaatay faylashii oo dhan baan buuxiyey caruurtaydii waxaan ahaa saasoo kale hal ilmo markaa joogay dabcan riyaad dabcan markaan imid markii markaa anigoo markaa wata heshiiskii oo shaqaale rasmiga ka ah jaamacad inaan halkaas wax kaa weydiyaan rabaa maxaad inooga xusi kartaa markaa taariikhdaas jaamacadda inta sane aada joogtay iyo sida gudaha markaa jaamacadda gashay baranimadii aada bilowday wixii aad kala ku adaba markaan garoonka ka soo degay run ahaan waxyaalaha igu cusba waxaa ka mid ah in doctor cali igu yeedhaay yani ma la igu yeedhi jirin hadda ka hor moogtahay hadda ka hor yani cali sheekh axmed baan ahaa marka markii u horreysay oo loox weyn inta magacaaga lagu soo qoray doctor cali ruux muhiima camal oo kale yani oo yani arday baan iskaha mogtahay aniga laakiin loox magacayga lagu soo qoray markii iigu horreysay oon arkay ahayd iyo baabuur khaasa oo lagu soo doonayay iyo waaban yaaba waxa waxaan ugu ka yimid baan sida mogtahay isbedelka dhacay bay kamid ahayd yani fi psycholojiyada markii aad marxalo joogto oo tu kala aado isbedelku waa aada ku taafiirinaya run ahaan jaamacadda bil markaas camal way sii xidhnayd طبعا bishaas waxaa weeye hawshaydii iyo sidii maaragtay rasmiyan bitaaqooyinkii lagu samayn lahaa iyo sidaan guri ku degi lahaa iyo jawgaas sidaas ayuu ahaa bishaas marka ayaan hawshaydii aan tartiibiyey waxyaalaha aan aada u xusuusto oo kamid a inaan baabuur cusub iibsaday markii ugu horreysay oo niman macallimiin iga sii horreeyay baabuurka cusubad ku falaysaa markaas anigu nin oo technic ka yaqaanana ma ihi marka inuu meelaha baabuur iga fadhiisto oo la yidhaha doctoorkii iyuu baabuur meelaha ka fadhiyayna mar rabaan ku yidhi marka baabuur waxaan ku yidhi cusub oo intaan iska haysto aad bay ila yaabeen daban run ahaan waxaan iska jeclaa in aan wax quruxsan haysto aad baan u jeclaa ruuxa sumcaddiisana quruxda jamaalku waa ilaahay baaba in allaha jamiilu yuxibu ljamaal ilaahay quruxdu jecel yahay saas daraaddeed inaan baabuur cusub qaato oon guri nadiifa dego saas waa ku talagalay dabcan daban sidaasaan ku bilaabay jaamacadda anoo marka bil sii joogay riyaad de riyaad markii igu horreysay dabcan imaada maaha anoo arday aan imaan jiray b h d intaanan weli dooda samaynin waan waan imid oo bil ku dhawaan joogay dhul hadda un dhex joogtay buu iska ahaa iguma cusbayn laakiin jaamacadda ayaa igu cusbayn waxaan xustaa maalintii horreysay soo shaqo tegay yaan aada u xusuustaa markii aan soo shaqo tegay daban jaamacad afartan kun konton kun oo arday ay dhigato baakin banaanka ay leedahay baakin dhulka hoosi samayna lahayn baabuurkii baan baakin dhigtay waan iska dhaqaaqay shaqadii aan soo dhamaystay bal baabuurkii meeshuu yaalay adugu sheegay ina baabuurta lambara yani meesha aad iganaysa lambaray ma lambaray kale leedahay yani markay ugu yar tahay dhowr kun oo baabuuraa yaala markay ugu yar tahay waay baabuurka xaguu joogaa baabuurka marka maan iska dhiwaan iska tagay waan laabtay xafiiskan ku laabtay waxaan joogay ilaa galabtii xafiiska maxaa jira meel aan baabuur dhigayna male marka galabtii markii dadka oo dhan uu tegey maqribka agtiisii ayaan soo baxay bes markaasaan isagoo y meel yaala dhowr baabuur oo yar yara saas yani mid daba darsi u horreeyay aan qaatay baabuur aan sumad lahayn isu wada eg wada cadcad ina wax oo dhan waxaa eekadaa lambar laba boqol wax lambari kale leeyihiin moogtahay ilaah nin waxweyne cadaab baa lii marka waa maalintaas waxay ahayd des dhowr saacadood yani wax shan saac ku dhow ayay shaqadu maalinta iga dhunta marka baabuurka meelaan dhigaan kara waayo marka run ahaan xaafadaan degay magaaladan la yidhahdo dirciya xaafad la yidhahdaan degay waa xaafaddii dowladda sacuudiga laga soo asaasay dabcan anoo ardaya ayaan xaafadaas ardada oo darajada fiican leh oo tartan ku guulaysan ku jira jaamacadda markaasaa jaamacadda sacuudiga oo dhanaa meesha laisugu keenay markaasaa meel aan degnay markaasaan saddex maalmo saddex habeen meeshaas lagu taabari jiray markaasaad waardiye qaban cuntaad karin saasoo kale marka saddex habeen yaan meeshaas aan joogay oo aan aada uga faa'iidaystay marka tii baan soo xaafadii marka anoo arday aan joogay soo degan guri ka karaystay khiyaar daban guri inaad karaysatan khiyaar baa uleeda lacag lagu siiyo guriya jaamacaddu inaad digtan laakiin aniga waxaan iska jeclaa xorriyadaan iska jeclaa markasta guri fiican marka aniga albaabkiisa aan lagu kontroolaynin oo aan lagu soo jelaynin oo saasoo kale run ahaan jaamacadda saasay igu bilaabatay daban waxay ii ahayd tajribo xoog badan oo anoo kasoo shaqaynin tacliim waxbarasho anigoon secondary school soo dhigin anoon macallin weligay soo noqon ayaan meesha ka bilaabay marka daban waad dareemi kartaa marka culeyskaa igu leedahay oo culeys aada u weyn buu ahaa aad baan daban uga fikiray dad saaxiibaahoo wanaagsan ayaan samaystay arday maadaama aan iska ahaa oona shirar iyo waxaa iyo tegi jirin waxyaalaha taa baabuurka kusoo xigtaa waxay ahayd ballantii ugu horeysay oo fadhiga jaamacadda oo maalinta talaadada ah maalinta talaadada ah wiig kasta waxaa kulmaaya siddeetan brofesor oo halkaa isugu imaanaysa maxaa qeybtan departamentigan maxaa dhib ka jira saacateyna la fadhinayaa labadaas saa darsi ma la bixinaayo waa waxaa laga dhiga meel banaan baa laga dhigayaa shirarkaa loo banaynaya ma xusuusani marka yani shirkaas oo kii ugu muhiimsanaa ah oon macallin cusub oo shaqadii ugu weynaadan helay ma xusuusanin maxaa psycholojiyadeeda weli waxaa kusii jira madaxayga maxaa kusii jira noloshii horaa qeyb kaga sii jirtaa weli markii shirka dhexdiisa ayaan soo xusuustay waxaan goostay inaana tegin marka waxaa jira marba haddaad daahday dhaqankayga inaan daahdaha ma ahaan jirin marba haddaad shirka ka daahday maya ilahay baa waafajiyey waan si fiican marka inaan ugoyaan goosta marka marka waxay ahayd qaybtii baabuurka u dhawa sma tijaabada haa marka markii aad meel cusub tagtaan is ilaaliya yani dhalinyarada dhina hadda la hadlaya waxaa raba dhalinyarada markay shaqo ay tagayaan waa khatar waayo maalintaas mulaaxadadaas waa mulaaxado khatar ay ahayd markii aan maalintii daba soo shaqo tegay ninkii macallinkayga ahaa oo khayrlaasi ninkii iga qaaday interviewga oo nin aan saaxiib noqonay kolkii dambe oo reer maali ah oo maali sacuudi noqday waaye reer maali ah oo sacuudi noqday oo aada ii jeclaaday markii dambe ayaa isugaaya marka ninkan waa ninkuu interview ka qaaday isaga dhowr kale ahaayeen laakiin isaga afrikaannimadaas yuu kugu aanaysanayaa uba dhiman gaarayna ninkii albaabku soo galay ilama hadlin albaabku xidhay albaabkaygii yani aniga xafiiskaygii uu soo galay xafiiskii buu xidhay markaa bes intuu albaabkii xidhay uu fadhiistay yuu taqriiban saacad dagaalkii ugu weynaa igu qaaday anigana marna kama goynin waa is ogahay moogtahay waxaa lagu haysto si fiican baan u ogahay wuu dhameey wuu daalay waa marna kama goynin si fiican buu u daalay marka doctor abubakar miiqa nin oo akhyaar ah weli nool baan ku ogahay wuxuu yidhi shaqadan inaadan istaahilin aniga iyo macallimiintii kuteyskana waan khaldanay shaqadana ma istaahishid marka wuxuu yidhi waadna caybayso walahi yaclum soo khatima caadi daba waan istaagay horta madaxaan ka dhukaday daban sacuudiga madaxa marka laga dhukaday waa degayaan yani waa ruux muhiimaa tahay waa marka waan istaagay madaxa dhaqankaan aqaana mogtahay ina iyagaan arday waa muddo dheer mogtahay waan istaagay madaxaan ka dhunkaday lama hadlin waan fadhiistay biyaan cabay waa ogahay mogtahay ninkan wax igu haysta waa ogahay bes waxaan ku yidhi ma hadli karaa hadal buu dhahay waxaan dhahay fiiri aniga waa isbaran doonaa baan ku idhi maanta hadda waxaad inaad igu khaldanta raalliankaa baan ku idhi maxaa jira khaladka anaa sameeyey inaad marka ii maraysa ruuxan shaqa istaahilin ood ku maasantaan ku idhi laakiin anaa waxaan ku tusi doonaa baan ku idhi anigu yaan ahay waan ku bari doonaa baan ku idhi waan dejiyey waan dejiyey ilaa marka uu degay oo xanaaqi ka ba'ay caradii ka ba'day aan ku waday baabuurka aan meesha iska dhigay oo kale waayo mogtahay waxaa iskaga keen jirta mogtahay sidii hore isaga noolaan jiray yaa ugu jirta dhalinyaro marka mogtahay shaqo fiican heshay oo meel muhiima timid ma xusuusanin madaxayga hawla hawlihii kale iskaga sii jira ilaahay ninka wuxuu qadaray ninka aan ugu saaxiibtinimo badan nahay markastaa marka xusuusin jiray haye ma ku ma i baratay markaasu qoso la dhici jiray markii dambe mabsuud noqon jiray run ahaan waxyaalaha kusoo maraya way badan yihiin haddii la fiiriyo dabcan toban sano oo ma wax dhiman ayaan hadda darsaayey jaamacaddaas saddex simister bay lahayd one iyo two iyo fasaxa oo semistera ardaygii rabaa dhigaaya macallinkii rabaa dhigaaya laakiin qasab maaha adiga ma ku qasbanid inaad dhigto badanaa wakti ay kusoo hagaagayso jawigu kulayl iyo ictidaal isugu dhaya laakiin waktiga fasaxa ah waa kulayl waayo yani fasax wuu kusoo hagaagayaa wakti kulul wuu kusoo hagaagaya june july august waa dab waayo haddaad marka adiga waktigaa aada joogto bishiiba halkii bil laba bil baa lagu xisaabayaa marka lacag badan baa lagu siinayaa marka adiga marka mashruuc leedahay aa iska joogayaan si aad lacag badan u hesho beesada waa dadku waa jecel yahay laakiin waxaan umalay saddex mar ayaan aan goostay inaan meeshaa ka shaqeeyo to laba week baad qaadanoo fasaxa kabacdi baad imaanaysaa markaas labadaa weekna meelo badan baan iska aadi jiray simisteradaas oo dhan ani waxaan dhigi jiray kow mawaad aniga takhasuskayga aan waan dhigi jiray mawaadda ardada ka ka dhaxaysa yani waxaa laga wadaa mawaadada ka dhaxaysa arday kasoo jaamacadda jaamacaddaa dhigta wuxuu wada qaadanayo waayo waa requirements mutadalabaat aljaamica waa wax ardada ka wada dhexeeya arday kasoo soo gala jaamacadda wuu qaadan mawaaddaas marka yani semesterkii dhowr kun oo arday marka ayaa departamentka inaga soo mari afar shan maado oo waxa ugu badan annagaa dhigi jirnay waa waxyaalaha ku saabsan qoyska waxyaalaha ku saabsan dhaqaalaha oo islaamka si u arko waxyaalaha ku saabsan thaqaafada islaamka cultureka waxyaalahaas oo la rabo mogtahay ardayga takhtarnimada baranaya computerka baranaya kulli inay wada qaataan waa waxaa la rabo common culture in laga abuuro dhaqan isu eg waa sida dabcan jaamacadda muqdisho hadda saan ku sameynay taqriiban saas ay ahayd mawaadda ardadu wada qaadanaysa yani ardada isu soo dhaweyneysaa yani ardada dhanba waxay ka dhigi wax isu dhow thaqaafadaa isu soo dhawaanaysaa saa daraaddeed sagaal sano iyo bar iska dhe toban sano waxay dhiman waxaan darsaayey waxaa isoo maray toddoba kun oo arday warqadahoodaan saxay
waa inagii intaas toddobaadkan barnaamijka raadreeb iyo qaybta siddeedaad taxanaha sooyaalka sacaadatu tigtor brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid a ududhaxaadka tacliinta sare ee dalka inta aan ku wada kulmi doonno barnaamijkan la mida iyo qaybta sagaalaad waa ismaaciil maxamed samatar oo idin leh nabadgelyo